بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الرابع أصل كأفرات وحكو سبسنيه بيان العلم علمي عضينتيس cilmigii caddayntiis iyo walculamaa'i culammada caddayntood iyo walfiqhi fiqhigii caddayntiis iyo walfuqahaa'i fuqahadii caddayntood iyo wa bayaanu man qof caddayntiisi kaasoo tashabaha isku shibahay bihim bilculamaa'i waalfuqahaa culammada iyo fuqahada isku shibahay walaysa minhum walhaal laysa mankaasi aan ka mid ahayn minhum culammada iyo fuqahada waqad bayana allaahu ilaahay waa caddeeyey tacaala sareeye haadaa kan kaasoo al asla asalka ah inta kuma labadan darsiga la akrinaya la joojiyey iyo waxba mudaraansan labadan istaaga istaag kan adiga istaag ha istaag adigana istaag kitaabka soo qaado istaag ku dhegeysta waqad bayana allaahu ilaahay waa caddeeyey tacaala sareeye haadaa kan kaasoo alasla asalka ah في أول سورة البقرة سورة البقرة أول كاد أيو كعد دهدد أو دهديس من قوله قول الله إلهي قول كيسي لغا بالله يا بني إسرائيل يعقوب المهسيو اذكروا حصوصتا nicmatiya nimcooyinkaygii allatii nicamtaasoo ancamtu aniga nimceeyey calaykum dushiini ilaa qowlihi ilaahay hadalkiisii ilaa laga gaaro qabla dikri ibraahiima ibraahiim sheegadiisii ka hor calayhi assalaam yaa bani israa'iila israa'iil ilmihiisiiyo laga gaarayo way meeshaas al aaya wayaziidu waxaa siyaadinaya hu asalkan wuduuxan xagga caddaanta maa ki ayaa siyaadinaya kaasoo saraxad caddaysay bihi maaga assunnatu sunnada fii haadaa kan dhexdiisii ku caddaysay oo min alkalaami hadal ah fii haadaa asalkan dhexdiisii ku addaysay oo min alkalaami hadal ah kalaamkaasoo alkathiiri farac badan kalaamkaasoo albayni cad kalaamkaasoo alwaadixi waadixi u ah lilcaamiye midka caamiga loo nisbeeyey caamigaasoo albaliidi oo damiinka ah uma kadib saara wuxuu noqday haadaa kan asalkan ah aqraba alashyaai ashyaada kan uga qariibsan ayuu noqday wa saara alcilmu cilmigiina wuxuu noqday iyo walfiqhu fiqhigii huwa cilmigii iyo fiqhigii albidca bidca ayaa noqday bidca ayuu ayaa noqday iyo wadalaalaati dalaaladii baadanimo ayaa fiqhigii iyo cilmigii noqday wakhiyaaru maa shay doorkiisiina wuxuu noqday cindahum agtoodii labsu lxaqi xaqa ku dheexitaankiisii bilbaaili baail lagu dheexo ayaa noqday kan ugu fiicanba agtooda wa saara alcilmu cilmigiini wuxuu noqday aladii cilmigaasoo farada fardi yeelayhu cilmigii allahu alla tacaala sareeye cala alkhalqi khalqiga dushiisii ku fardi yeelay oo wamadaxa ammaanay allahu cilmigee hee kaasna wuxuu noqday laa yatafawahu mid aan ku hadlaynin bihi cilmigaasi ilaa zindiiqun mooyaane mid munaafiqa aw amase majnuunun mid waalin mooyaane mid kale aan ku hadalin ayuu noqday wa saara wuxuu noqday man qofkii ankara inkiray hu cilmigan oo ilaahay addoomihiisii ku farda yeelay wacaada la colaytimay hu cilmigan oo wasanafa ka alifay fi taxdiiri digitaan oo minhu cilmigan laga digo iyo wanahyi diiditaan oo canhu cilmigan la diido qofkii waxa ka alifayna huwa kaas wuxuu noqday alfaqiih alcaalima nin faqiih ah oo caalim ah ayuu noqday kaasina arrintii hee way isbedeshay soo ma ayib musanifka raxmat ullaahi caleyh meeshan wuxuu kaga hadlayaa asalkii afraad nocmaa waa dheer yahay ki intii soo marnay kana ugu dheer soo ma haye baraaruga soo jeeda alaslu raabicu asalka afraad alaslu asalka asalkaasoo alraabicu afraad oo lixdii asal ka mid ah bayaanu lcilmi wlfuqahaa wlfiqhi bayaanu lcilmi wlculamaa wlfiqhi wlfuqahaa wabayaanu man tashabaha bihim walaysa minhum ayuu ku saabsan yahay waa soo marnay isagoo saasa soo loo sheegaayo markii li- lixda as- asal hee soo qoraynaya soo sheegnay kii waayo kii afraad alaslu raabicu asalka afraad wuxuu ku saabsan yahay bayaanu lcilmi cilma cilmigii bayaanintiisi iyo caddayntiisi cilmiga in la caddeeyo cilmiga haddi meeshan lagu sheegaayo waxaa waaye waa cilmu lkitaabi wاsunnati wamaa kaana calayhi salaf lummati laga wadaa waa cilmu sharci cilmiga haddi meeshan waxaa laga wadaa almura alcilmu hunaa waa cilmu lkitaabi wاsunna wamaa alayhi wamaa kaana alayhi aimatu salaf wamaa kaana alayhi aimatu السلف العلم هنا وعلم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ده. وما كان عليه سلف الأمة وما كان عليه سلف الأمة كاس لقوة العلم علمي هنا ماشي وحا لقوة هو العلم هو ده كاس هي علم الكتاب كتاب كي الله علمي سوى iyo wasunnati sunnada nebiga sunnada nebiga hee cilmigeedii waa iyo wamaa kaana calayhi salaf lumma ummaddan salafkeed wixii ku dul sugnaayeen cilmigiisii waa kaas ayaa laga wadaa hadda meeshaan waa cilm kaasna kee waay cilmu shariica soo ma cilmu shariica kaasi caddayntiisi iyo ayuu ku saabsan yahay bayaanu lcilmi cilmigii caddayntiisii ayuu ku saabsan yahay iyo waalculamaai culamada culamadii dheh iyo waalculamaai culamadii caddaynteedu culamada waa dadkii cilmigaasi ximbaarsan waay oo cilmiga haddaan soo sheegnay dadkii ximbaarsan maxa la yihahdaa cilmi ee culamo culamada dadkaas culamo haddaad maqasho dadka cilmiga aan soo sheegnay ximbaarsana laga wadaa cilmulkitaab wasunna wamaa kaana calayhi salaf lumma qofkii ximbaarsan ayaa la yihahdaa culamo idan cilmigii in la bayaaniyo iyo culamada in la bayaaniyo yaa culamo ah oo cilmiga laga qaadana oo culamo dhab ah oo lagu daysana oo diinta laga barana oo loo hor hor fadhiistaa cilmiga barashadiisii yaa waaya culimmadii taqaano kitaabka iyo sunnada iyo salafka hee madhabkiisii iyo manhaju salaf taqaano kuwaasa loo dul fadhiisanaa iyo walfiqhi fiqhi bayaanintiisii ayuu ku saabsan yahay fiqhi bayaanintiisii waay walfiqhu akhasu min alcilmi waay fiqhi hee cilmiga waa ka khaasisan yahay cilmi waa guud fiqhina waa gaar walfiqhu akhasu min alcilmi yaa ballaaran cilmi markii la yihahdo iyo fiqhi markii la yihahdo cilmi ayaa ballaaran fiqhi wuxuu soo galaya cilmigaas a cilmi kasta fiqhi ma laakin fiqhi kasta hee waa cilmi idan fiqhi waxaa laga wadaa isagana hee in la fahmo alkitaab wاsunna wamaa kaana calayhi salaf اlumma ayaa laga wadaa fiqhi meeshan hadda saddexdan soo sheegnay cilmiga la yaqaan la dhahay fahamka lafahma ayaa la yihahdaa ayaa fiqhi la yihahdaa wlfuqahaai iyo fuqahadii bayaaninteedii waay fiqhigii dadka yaqaanan mahal laha fuqahaa cilmigii sharciga qod dadka yaqaanan mahal mahal laha culamaa sidaasi waay iyo walfiqhi fiqhi bayaanintiisi iyo walculamaa culimadii bayaaninteed ayay ku ayuu ku saabsan yahay fasalka asalkaani iyo wa bayaanu man qof caddayntiisii waay mankaasoo tashabaha isku shibahay isku ekaysiiyey bihim bilculamaa'i waalfuqahaa'i ayaad dhahaysaa labadaas damiirka meesha loo celinaya bihim ay bilculamaa'i waalfuqahaa isku ekaysiiyey hee culimadii isku ekaysiiyey hee fuqahadii walaysa minhum walhaal isku ekaysiiyey laysa huwa mankaasi minhum culimada iyo fuqahadan aan kamid ahayn kamidna ma aha maxaa yeelay cilmi meeshaasi heerkiisii ma gaarsiisna heer caalim way la dhaho ma gaarsiisna aqoontiisii caalimnimo ma gaarsiisna fiqhigiisii heer in la yihahdo faqihi waay ma gaarsiisna cilmigiisii caalimnimo ma gaarsiisna fiqhigiisina hee fuqaha ma gaarsiisna ama faqiihi ma gaarsiisna waa isku ekaysiinayaa mana aha kaasay marka kan la rabo in laiska ilaaliyo waxan aan laga qaadanin hee laiska jiro waa kaas sidaa daraaddeed culimada qaar waxay dhaheen adduunyada adduunyada sad afar qof ayaa fashaadinaysa adduunyada ee afar qof ayaa fashaadinaysay dhaheen tacabiir haddaad rabtana tacabiirka barateen sooma yufsid اdunyaa arbacatun yufsid اdunyaa arbaca yufsidu addunyaa arbaca kow nisfu faqiihin nisfu faqiihin saad nuun isaad nisfu faqiihin wanisfu naxwiyin wa nisfu naxwiyin saddex wa nisfu dabiibin wa nisfu dabiibin da dabiibin afar wa nisfu mutakalimin wa nisfu mutakalimin wa nisfu mutakalimin hada yufsid lbilaad hada yufsid اlbilaada ama buldaana hada yufsid اlbuldaana hada yufsidu albuldaana wa hada yufsid اllisaana wa hada yufsidu allisaana wa hada yufsidu allisaana wa hada yufsidu alabdaana wa hada yufsidu alabdaana wa hada yufsidu alabdaana wahada yufsidu aladyaana wahada yufsidu aladyaana adyaan jamcuddiin adyaan adyaan waxay dhaheen culamada qaar hee yufsidu dunyaa adduunyo waxaa fasahaadinaya arbacatun afar adduunka waxaa fasahaadinaya afar le waaye haye nisfu faqiihin nin hee haaf faqiih ah haaf waay fiqhigiisi waa haaf fiqhi badan ma yaqaano hee faqiih oo haaf ah faqiih haafkiisi faqiih haafkiis maa la wadaa nin fiqhiga eh aqoon sare aan u ka gaarin oo fiqhigiisi gaaban yahay wax yar fiqhiga soo arkay hee wixii ayaa dadka eh ku fasahaadinaya nisfu faqiihi faqiih oo haaf ah faqiih oo ha- haaf ah haaf ah iyo wa nisfu naxwiyin naxwi oo haaf ah naxwada heer sare kama gaarin haaf waay wax yar ayaa yaqaana isagana hadalka isaga waa fashadinaya waay waana shakisan yahay wax huban ma hayo waa isku dhexyaasan yahay nisfu naxwiyin waayahay iyo wa nisfu tabiibin dhakhtar haaf ah dhakhtar ee haaf ah dhakhtarnimadii heer sare kama gaarin waa haaf iyo wa nisfu mutakalimin mutakalim oo haaf ah cilmulkalaam ee wax badan ma kama yaqaano wax yar a ka bilaabay qaladkiisii saxgiisii waxii ka qaldan iyo wixii kale ma kala garanayo ayagoo cilmulkalaamka culimmada ahlusunna in badan ay ka digayaan lala qabo mutakalim waaye meel badan kama gaarin cilmigii fa- oo kalaamka cilmulkalaamkii markaas waxay dhaheen hada kan yufsidu lbuldaana kee waay kan magaalooyinka fasaadinaya nisu faqihi waaye ishaarada meesha u noqonaysa hada kan yufsidu albuldaana magaalooyinkii fasaadinaya kan cilmi badan u yaqaano waxba suqa saar wa hada kana yufsidu lisaana kana carabkuu fasaadinaya kee naxwigii kii haafka ka ahaa naxwigiis naxwigiis haaf ah wa hada yufsidu labdaana kan wuxuu fasaadinaya jirki way jirki bani aadamkii ee ka fasaadin dhakhtar ah uu leeyahay waa qasa qofkii dhib u geysanaa waa fasaadina jirkii jasadkii u fasaadina wa hada yufsidu adyaana midda kalena diinku fasaadinaya isaga idan afartaasi ayaa ee adduunka fasaadi ay dhahaan idan fiq faqiihna ma aha markaasaa isku ekaysinaya caalimna ma aha markaas ayaa isku ekaysinayaa idan waa la iska ilaalinayaa qofkii la rabo in wax laga barto waa in la miisaamo cilmigiisi iyo camalkiisi lagu miisaamo hee kitaabka alle iyo sunnada nebiga iyo fahamkii salafu saalix saddexdaas ma kala haraan waqad bayana allahu ilaahay waa caddeeyey ha tacaala sareeya waay waqad bayana allah ilaahay waa caddeeyey tacaala sareeya haada kan kaasoo alasla asalka ah asalkan afaraad ilaahay waa caddeeyey xaggee ku caddeeyey fi awali suurati lbaqarati sacdii suuraddeeda awalkeed sac maa la wada ayadaa lagu sheegay intadbaxu baqara waa looga waa looga daray mar magaceed fi awali suurati lbaqara baqarati suuratu lbaqara bilowgeed dhexdiisii ayaa allah ku caddeeyey asalkan laga bilaabo min qowlihi qowlillaah ilaahay hadalkiisii xaggiis laga bilaabo waay yaa banii israa'iila dkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum wa awfuu bicahdi uufi bicahdikum wa iyaaya farhabuuni laga bilaabo waay aayaddaas yaa banii israa'iila yacquub ilmihiisiiyo waay israa'iil waa nebi yacquub reer bani israa'iil aabbahooda nebi yacquub waay yacquub ibnu isxaaq ibnu ibrahim waa reer bani israa'iil baynamaa ismaaciil hee carab hee u ahaa hee noqday carab noqday isxaaqne cajamnimadiisu ku baaqaha labadaba yaa isla dhalay nebi ibraahim mid carab uu noqday midna cajamkiisu ku baaqa kan marka oo nebi yacquub hee reer bani israa'iil oo cajamkii ah ayaa aabbahooda u ah tayib markii israa'iil waxaa laga wadaa nebi yacquub waay waxayna ahaayeen laba iyo toban jilib laba iyo toban e qabiil waayo reer bani israiil waxay ahaayeen laba iyo toban qabiil ay ahaayeen ilaahay suuratulbaqara ku sheegay waqatacnaa min mitna tanata casharata asbaadan umaman ayadaas lagu sheegay itnatay cashara sooma ayib marka dadkaasi ayaa lagala hadlay meeshaani lagu xusuusinaya nimcadii ilaahay ugu nimceeyey yaa bani israa'iila israa'iil ilmihiisiiow udkuruu xusuusta nicmatiya nimcooyinkaygii allatii nimcadaas nimcooyinkaasoo ancamtu aniga idinku nimceeyay calaykum dushiini xusuusta aayaddaas laga bilaabo waay aayaddaas laga bilaabo ilaa qowlihi ilaahay hadalkiisa ilaa laga gaaro qabla dikri ibraahiima nebi ibraahim sheegitaankiisii ka hor ilaa laga gaaray calayhi salaam hagee nebi ibraahim waid ibtalah ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahunna aayaddaas ilaa laga gaaro waay laga bilaabo aayadda afartanaad laga gaaro aayadda boqol iyo labaatan iyo saddex yaa laga hadlaya reer bani israa'iil bes suuratulbaqara aayad afartanaad laga bilaabo ilaa aayadda boqol labaatan iyo saddex laga gaaro waxaa lagula hadlayay reer bani israa'iil bes waxaan lagu xasuusinayay nimcada ilaahay ugu nimceeyey bes ah barwaaqada ilaahay siiyey bes ah lagu xusuusinayay oo ilaahay inuu rasul usoo diray kutub usoo dejiyey barwaaqo siiyey rusushaasi loo soo diray kutubtaasi loo soo dejiyeyna haddana lagu sheegay nebi maxamed inuu soo baxi doono markii soo baxana inay rumeeyaan ay waajib ay ku tahay lagu xusuusinayo intaasa ka hadlayaan intaas ayadood ah ilaa laga gaarayo marka yaa bani israa'iila kale yaa bani israa'iil adkuruu nicmata alatii anamtu calaykum anii fadaltukum alcaalamiina wataquu yooman hee laa tajzii nafsan can nafsin shaya walaa yuqbalu minha cadlu walaa tanfacuhaa shafaacatun walaa hum yunsaruuna ilaa laga gaaro ayaga lagula hadlaya ayagayaa ayaa lagula hadlayaa aayadahaasaa lagu caddeeyey marka aayadahaasi ayaa lagu caddeeyey ayib haddaba haddii aayadahaasi lagu caddeeyey ka hadlayaan reer bani israa'iil maxaa oo ugu jiro ummaddan aayadahaasi reer bani israa'iil warkoodii lagu sheegay maxaa ugu jiro maxaa ku jiro hee reer bani israa'iil wixii loo sheegay oo ilaahay u sheegay oo wax badan u agla celiyey oo wax badan ku waaniyey oo ilaahay nimcadii siiyey inay dareemaan way qaadan waayeen culimmadoodii hee waa ka leexatay culimmadoodii hee way ka leexdeen nicmadaasi inay qiraan waxay ku sameeyeen tabdiil iyo taxriif waay way bedeleen diintiiba sidii dhabta ahaa way bedeleen ibn lqayim raxmat ullaahi caleyh asagoo ka hadlaya wuxuu leeyahay hee أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حطة لهوان وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام من نكران نون اليهود واللام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان بوله نون يديسي وحي umira alyahuudu yahuud ayaa waxaa la faray hee bian yaquuluu inay dhahaan umira alyahuudu yahuud ayaa waxaa la faray bian yaquuluu inay dhahaan xidatun dhaha xidatun inay dhahaan aa la faray waquuluu xida dhahaa la dhahay saas dhaha faabow way diideen shicir waya dhaxda waa loo waa loo binaynayaa waxyar hee kala duruji meesha ku kala eg yihiin umira alyahuudu bian yaquuluu xidatun qaybta beedka hore waay fa abow way diideen maxay diideen xida inay dhahaan wa qaal waxay dhaheen xindatun ay dhaheen xinda xidha dhaha ayaa la dhahay way diideen maxay dhaheen xindatun fii sumbuliha xindatun ay dhaheen xinda maxay u dhaheen lihawaanin waay hawdooda ayadoo iska raacanayaan oo ilaahay kitaabkiisii taxriifinayaan wakadalika sidaasi oo kale sadr usub waay wakadalika sidaas oo kale alyahuud aljahmiyu jahmi kii loo nisbeeyey asagana qiila lahu waxaa loo dhahay lagu yidhi istawaa ayaa loo dhahay istawaa dheh fa abaa intaas istawaa waxaa ku eg tahay beedkii gebtiis hore waay barkiis waay faabaa waa diiday asagana wasaada wuxuu ku daray allaama laam ayuu ku daray istawaa muxuu dhahay istawlaa isagana istawaa ilaahay carshigiisa ka sarmaray dheh al dhahay muxuu dhahay isagana istawlaa waa qabsaday buu dhahay istawlaa saas muxuu yeelay isagana min nukraanin oy inkirid inkirahay darteed markaasa wuxuu dhahay marka nuun lyahuudi yahuud nuunteeda xindatun ayaa dhehen soo maha nuunu lyahuudi yahuud nuunteeda walaamu jahmiyin iyo jahmi kii loo nisbeeyay laamtiisii oo istowlaa dhahay humaa labadaasiiba hee humaa beedku meesha ku agyahay ee kalbarkiisa fii waxyi rabbi lcarshi carshiga rabbigiisii ama saaxiibkiisii waxyigiisii hee zaa-idataani laba lagu daray waayo kuma jiraan xindatunna kuma jirto aayadii istawaa araxmaanu cala arshi istawaane istowlaa kuma jirto labadaba waxyi waa lagu soo diyaariyey idan kuwaasi waxaa loo yaqaanay inay bedelaan ilaahay diinkiisii culamay ahaayeen culamahee ayay ahaayeen ayagoo culamo ah ay haddana diinkii taxriif ku sameeyey haddaba hee qoradaasi oo reer bani israa'iil ah aayadahan lagaga sheekeeyey waxaa ku jiro saddex aayadood cajiib leh oo ayaga tabdiil ay ku sameeyeen tacbiir ayaad qoraysaa aayadahan laga bilaabo afartan ilaa boqol iyo labaatan iyo saddex laga gaaro intii udhexayso waxaa ku jirto saddex ayadood fili saddex ayadood oo ayagahee lagu canaananayo culimmada lagu canaananayo culimada si xun looga canaananayo maxaad odhanaysa marka wa fii hadihi alaayaat dheh قر وفي هذه الآيات وفي هذه الآيات قوله تعالى قوله تعالى وفي هذه الآيات قوله تعالى هيه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر وتنصون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون أنت سكجرا فيري وفي هذه الآية آيات آياتها وحكسون قدود قول إله الكيسي تعالى سلي آياتها أفرتن لك بالله إلا بغليو لواتين سدح آياتها آياتها لك قارة آياتها أحد كجرا قوله تعالى إله هذا الكيسي تعالى سلي ولا تشتروها إبسنين biaayaat illaah ilaahay aayadihiisii hee hamanan lacaq oo qaliilan yar ha ku iibsanin iyaaya aniga oo keligay fattaquuni iga baqa saasuu leeyahay allah taala aayadihii qur-aanka ayaad iibsanayaan way qur-aankii maahan aayadihii kutubdii ayuu loo soo dejiyay ay iibsanayaan hee lacaga ku qaadanayaan way bedelayaan taxriifa ku samaynayaan war saas ha yeelin allah atama waxaa kale la dhahay walaa talbisu lxaqa xaqa ha ku dheexin bilbaaili baail ha ku dheexin oo watagtumu lxaqa xaqa aad qariisaan وأنتم تتلو وأنتم تعلمون إذن كأك حقا هيين هدنا عنان واي آية كلا أتأمرون الناس هدتك فري سنمية بالبر وتنسون أنفسكم نفسدين وتلمام سنمية وأنتم تتلون الكتاب إذن كو كتابك أخرين أخرين إنسان علماء دي آه. أفلا تعقلون وهم فهم سنمية ما إذن كو دحي علماء دي واي culamadoodii waxay noqotay culamaau suu ayay noqotay sooma marka cilmigii ilaahay soo dejiyey in lagu dhaqmo way ka tageen waxay noqdeen culamaau suu tabdiili taxriifay ku sameeyeen aayaadkii kitaabkii alla ay iibsadeen ummaddan haddaba iyo ummaddaas maxaa ka dhahay marka ku dar wax yar wahaadaa fiihi tashbiihun biculamaai suu ma jeedaa wahaadaa warkaan fiihi tashbiihuna ku sugan laisku shibaayo biculamaa suu culamada xunxun culamaa suu ku dadka cilmiga barteen aan ku dhaqmayna la yihahdaa cilmigna way barteen kuma dhaqmayaan wa haadaa qoolkan ilaahay dhahay fiihi dhexdiisii waxa ahaaday tashbiihun shibahid biculamaa suu culamada xunxun laisku shibahayo kamaa qaala ibnu cuyaynata kamaa qaala ibnu cuyaynata من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى وراي صحيح كما قال هي ابن عيينة كما قال ابن عيينة سفيان ابن عيينة واي كما قال ابن عيينة شو راي من فسد قف كيف هذا من علمائنا علمائنا كم ده ففيه دهدي سوى كسوا hee shabahun u ekaasho min alyahuudi yahuud u ekaanayo waman fasada min cubaadina qofkii fasaado cubaadayna ka mid ah fa fiihi shabahun waxaa ku sugan dhahdi isagana min annasaara saasuu dhahay man fasada min culamaa'ina fa fiihi shabahun min alyahuud yahuud caalamiina ku jirtay laakiin cilmigii ee كتغن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه ها من النصارى اذا meesha marka aayadahani ummadan looga daliishanaayo oo lagu cadeeyo asalkan aayadahaasi reer bani israa'iil ka hadlayaan sababtu maxay tahay qof allaala qofkii ummadan ka mid ah culimmadaasi shiibaho asagana asagoo lamid yahay culamaa suu way waa la iska ilaalina way marka ya sidaas iyo marka wayaziidu buu dhahay madka masraha mataniyo soo laabo wayaziidu waxaa ziyaadinayaa wayaziidu waxaa ziyaadinayaa hu asalka hu asalka celinaysa wayaziidu waxaa ziyaadinayaa hu asalkan wuduuxan xagga cadaanta maa kii ayaa ziyaadinayaa oo sii cadaynaa haddana ayadoo aayadahan lagu caddeeyey hee haddana waxa sii cadaynaa waay wayaziidu waxaa ziyaadinaya wasalkan wuduuxan xagga cadaynta maa kii ayaa ziyaadinayaa saraxad cadaysay bihi maaga assunnatu sunnada cadaysay axaadiistu waay fii haadaa kan dhexdiisii asalkan ah oo min alkalaami hadal ah alkaiiri oo badan albayini ad alwaadixi loo caddeeyey lilcaamiyi qofka caamiga ah caamigaasoo caamigi alcaamiyi waa ya-ad waa ya-u nisb waay caami loo nisbeeyo albaliidi caamigaasoo albaliidi damiin ah hataa loo caddeeyey sunada saasaa lagu sheegay cilmiga nacfiga leh ee cilmiga kale kutuba laga alifay soo maha cilmiga fadligiisii hee kutuba laga alifay sida kitaabka la yihahdo jaamicu bayaan alcilmi wa fadlihi ibn cabdilbari leeyahay sida kitaabka la yihahdo jaamicu bayaan alcilmi wa fadlihi ibn cabdilbari leeyahay iyo keyrkiisa laga alifay meeshaaba qofkii rabo meesha ugu laabanayaa fadliga cilmiga nacfiga leh leeyahay ee culimadiisi iyo hee cilmiga dhibka badan nacfiga aan lahayn hee wixii yahay iyo qofkii ku sifo cilmi culimo u ah meeshaas si fiican uga faa'iidaysan karaa uma kadib saara arinta markii saan loo cadeeyay haddana hooshii way isbedeshe uma saara intii aan soo marnay uma saara markii uma saara mar sanif markii u dhaho maxaa laga fahmaa mar walba intii usul ee soo marnay uma saara baa soo marnay soo maa mar allaala markii uma saara u dhaho muxuu uhi jeedaa arintii sidaas ayadoo loo cadeeyay haddana jooga waa isbedelay dadki waa isbedeleen waay arintii ayaa laga hor imaaday haddana arintii saas loo cadeeyay yaa laga hor imaaday yaab waay marka ilahay aayadiis waay uma kadib saara wuxuu noqday haada kan asalkan ah hee aqrab alashyaai ashyaada kuwa loo uga qariib badan ayuu noqday qofkii asalkan sheegayaba ama asalkanba wuxuu noqday wax markii la sheego aada qariib u noqonayo weligeedaba aan la maqlin taas maaa maxaa asaba u noqday kitaabkii iyo sunadii laga leexday laga fogaaday sara maa sara waay uma kadib sara wuxuu noqday hada kan aqrab alashyaai ashyaada kan uga qariibsan oo wasaara alcilmu cilmigii wuxuu noqdayba iyo walfiqhu fiqhigii wuxuu noqday huwa cilmigaas ama fiqhigaasi albidaca bidacuu noqday iyo wdalaalaati dalaalaad ayuu noqday markii dambe hoosha way isbedeshay oo cilmigii iyo fiqhigii waxay noqdeen bidca iyo dalaalaad ayaa ayaa cilmi noqday fiqih noqday kuwaasi kuwa alifayna maxay noqdeen culamo iyo fuqaho soo maa way isbedeshay hoosha wa khiyaaru maa shay doorkiisii oo kan ugu fiican waay macnaha khiyaar door waay midka la jecel yahay wa khiyaaru maa shay doorkiisii cindahum agtoodii ahaaday labsulxaqi xaqi in lagu dheexo ayay noqotay bilbaaili baail lagu dheexo xaqi in lagu dheexo baail ayaa war noqotay wax fiicanba dadkiina waxaas diin looga dhigo marka wa saara alcilmu cilmigiin wuxuu noqday cilmigii xaq ahaa waay fiiri kan wa saara alcilmu cilmigiin wuxuu noqday alladii cilmigaasoo farada fardi yeelay hu cilmigi allahu alle tacaala sareeye cala alkhalqi khalqiga dushiisii ku farad yeelay inay bartaan cilmigaas kee waay cilmu lkitaabi wasunna wamaa kaana caleyhi salaf alumma wuxuu noqday kii kaas ahaa oo wamadaxa huwa allah ammaanay hu cilmigaas ammaanay wuxuu noqday laa yatafawahu ay laa yatakallamu waay yatafawahu maxaa waay yatakallamu waay laa yatafawahu ay laa yatakallamu mid aan ku hadlaynin laa yatafawahu mid aan ku hadlaynin bihi cilmigaasi ilaa zindiiqun mooyaane allah mustacaan cilmiga ilaahay in la barto ku farad yeelay addoomihiisa oo ammaanay dadkiisi cilmigan ammaanay dadkiisin ammaanay hee ayaa wuxuu isku bedelay qofkii cilmigaas ku dhawaaqaba inuu yahay zindiiq wadardiimeed munaafiq ayuu noqday aw majnuunun ama mid waalan faaqidulcaqli ah saasay noqotay fahamkii muxuu noqday faham qaldan soo maa faham qaldan oo noqday oo cilmigii naftirkiisii ninkan laga raba inuu barto cilmulkitaabi sunna ah ilaahay ammaanay cilmigiisii cilmiga ilaahay ammaanay culimadiisiina ammaanayba haddii wuxuu noqday hee qofkii ka hadlo munaafiq zindiiq qofkan hadalkiis muxuu noqday hadal hee qof jirin qofkan majnuun ah hadalkiisii hadal hee hadal waalan qof waalan ka soo baxay asagana qof waalanuu noqday muxuu dadka ugu yeeray adigoo saas ah kitaabkii ali sunada iyo fahamkii salafka saare saas ku bedasho arrinka wuxuu noqday kama qaala shaacir wa kam min caa'ibin qawlan saxiixan wa aafatuhu min alfahmi asaqiimi arrinta saasa noqotay وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم أرنت ساسا نقطة وكم بدنا من عائب من عيبين آيو قولا صحيحا هذا الصحيح عيبين آي بدنا ورنميه هذا الصحيح أقف عيبين آي سيء بدن يهي أرنت ساسا معنا سببه wa aafatuhu aafadiisi iyo cudurkiisi inuu yahay min alfahmi saqiimi faham oo jiran ninkan fahamkiis markii jiridaybu wuxuu u arkayaa qofkii kitaabkii sunada dadka ugu yeeray fahmu salaf saalix uu dacninayaaba waabu dura wa kam min caa'ibin qawlan saxiixan wa aafatuhu min alfahmi asaqiimi waa mar saasaa shanta isku bedeshay waa وصار العلم علمي وحو نقضي الذي علمي صفر الله فرض لي عليه علمي الله أن تعالى سري على الخلق خلق دوشي سيكو فرض لي عليه أو مدح هو الله أمانه علمي أمانه وحو نقضي لا يتفوه مدان كل دواغي إنهم كهلين به علمي سي إلا زنديق موياني أو مجنون موياني وصار وحو نقضي من قفكي أو أنكر إنكره هو علمي علمي cilmigii ilaahay ku fardiray odoomihiisi ammaanay waay qof cilmigaas ka hor imaado oo inkara muxuu noqonaa waa kaas wasaara wuxuu noqday man qofkii oo ankara inkiray hu cilmigaasi oo alla odoomihiis ku fard yeelay oo wacaada la colaytamay hu cilmigaasi oo wasanafa alifay fi taxdiiri digitaan minu cilmigaas laga digaayo qofkii kitaab ka alifayna wuxuu noqday iwanahyi diid mid oo canhu cilmigaas xaggiisa la diido qofkii kitaabka alifay wuxuu noqday hu he kaasi alfaqih hu mankaasi huwa mankaas dheh huwa mankaasi alfaqiha ayuu noqdayba alcaalima caalim ah khatar ah kaasaa saas noqdayba sida aad ogtihiin kutubii laga alifay oo dadka sunniyiinta ama salafiyiinta ah ictiqaadkoodii iyo kutubtii ilaahay tabaaraka wa tacaala oo kitaabkii ahli sunnadii iyo fahamkii salafka ee qabsadeen kutubi laga alifay soo maaha ya waa laga alif waxay ku leeyihiin raddulwahaabiya kitaab la dhahayaa lahadla raddulwahaabiya wahaabida lagu radina lagu leeyahay yaa waayo wahaabi dad yaa waayo dadkaas mataqaanaan sunniyiinta iyo salafiyiinta wax kale maaha dadkii hee asheekh maxamed ibn abdulwahaab kutubtii si lagu arkay ba allah wahaabiya soo ma wahaabiya kitaaba ka alifayna dhehen he raddul wahaabiya la dhaha kaas kitaabkaasi qofkii alifay muxuu muxuu maxay u yaqaanaan marka ayaga xaalim way khatar way qoladan he dariishada ka saaraya see u galaya xaalim way saasaa isku bedeshay saasna saama arrinka isbedelay mooyaane he sheekh maxamed bin abdulwahaab kutubtiisii kutubtii salaf waay meesha ka soo qaatay sheekh ulam ibnu taymiya ibnu qayim culimadii sare imaamu shaafici imaamu axmed ibnu xambal aqwaashoodii he shaafici waa soo maray soo salaata usul ha fahamkiisa salafka kugu hiraa kuga xiraa isaga fahamkiisa e fahamkaada ayuu wuxuu ku xirayaa fahamkii salafka shaaficiga kugu xira fahamkiisii axmed ibnu xambala kugu xira maaliga kugu xira abu xaniifi kugu xiraya a'imadii fiicnaydii hore taabiciinta kugu xidha saxaabada kugu xidha meeshaas u socda markaas ay leeyihiin qoladaasi qofkii kitaabka alifo ee khatar waay caalim waay sheekh fulan aradiye laleeyahay allah mustacaan wallahu subxana wa taala aclam